waxaa aan ka warbixinayaa dad masaakiina oo ka kala yimid caasimadda maamul goboleedda maamul goboleedka hirshabeelle afartiisa gees oo barakacyaal oo dad masaakiina dadkaas waa ka soo qaxay baadiyaha dadkaasoo u baahan in waxqabad la siiyo maamulka hirshabeelle iyo hay-adaha caalamka kuwa lookalka iyo kuwa maxalliga waxaan ka codsanaynaa inay dadka masaakiinta ay wax u qabtaan oo weliba si deg deg ay wax ugu soo qabtaan ma haystaan marakaneecooyin ma haystaan teendhooyin ma haystaan daawo ma haystaan waxbarasho wax walbay u baahan yihiin bilfadlan hay-ad walbo hirshabeelle ka tirsan iyo maamulka hirshabeelleba waxaan ka codsanaynaa inay dadka masaakiinta si dhaqsi wax ugu qabtaan oo maaragta loo daryeelo loogana soo gaarsiiyo ayagoo muddo dhan labaatan maalmood joogo kaamkan dhexdiisa wax daryeela iyo caawinaada midnaba aanan ku haysanin saad ka aragteen indhahooda iyo ilashooda aana maaragtaa idin tusayso wax walba iyo baahidooda waxay tahay marka maamulka hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa inay ummaddan hay-adihii iyo dadkii iyo wixii oo dhanba ayagaa ka mas-uule inay sida ugu dhaqsiyaha badan dadkan ay si deg deg ugu soo gaaraan